ka mataacin bisaxraa bay la mid tahayo dee waataynu soo lahayn wa thawbun wa mataacun wadacahu biqurbi bisaxra in laaxadahu muxrazun haddii markaa dee cid ilaalinay soo dhowraysa ay jirto dee muxrazun inoo haddii kalena waa wa ilaa haddii kale oo waa maxay xadhkaheedii lama adkaynin faraqideediina lama sii daynine iyadoo iska laalanoo sidii wax laga laydhsanayo oo kale ah ayaa laga dhaqaaqay waxaan leeyahay may wa ilaa haddii kale oo base waa la adkeeyey marka horeba in lam tushadda adnaabaha wa turqa adyaaluhaa bay ahayd haddii aan la adkaynin oon xarkaheedii la xidhin faraqideedii la sii daynin ee iyadoo iska laaban iyo iyadoo iska furan laga tago fahiya waafiha ka mataacin bisahra wa ilaa haddii kale waa la xidhay haddaba dhag baa lagu siiyey oo waa la siiyey dhulkaa la geliyoo xarkeedii waa lagu wada xidhay fa xirzun xirzi ayay markaa u noqonaysaa bishardi xaafidin qawiyin weliba waa inuu xaafid qawiina meeshii joogaadee fiiha waa inuu ku sugan yahay ama meel u dhow walow naa'imun haba hurdee waa inuu xaafid qawi jiraa wa maashiyatun xoolihii biabniyatin muqlaqatin ku sugan oo mutasilatin bilcimaarati la xidhiisay muxrazatu weeye bilaa xaafid wa bibariyatin meeloo iskaa beriya yustaradu xaafidun baa la sheegay walow naa'imun haba ahaado dee mid hurdee wa ibilun geel oo bisaxraa'a ku sugan muxrazatun mid la ilaaliyo weeye bixaafidin yarahaa mid ilaalinayo arkaya waxau sheekhu leeyahay xoolihii maashiyadii geelii fardihii baqlihii dameerihii wixii la mid aha oo biabniyatin muqlaqatin ee dhisme ku sugan la xidhay albaabada loo xidhay muttasilatin bilcimaara oo la xidhiidhsan weliba dee meeshaa la deganyay muxrazatun taasi waa mid la ilaaliyo oo la dhowray bilaa xaafidin hataa xaafid haddaanu la jooginay halkaa ku jirto waa mid la dhowray curfiga ayaa saa keenayo qofkii xada dee waa lagu goynaya gacanta markay dee guryaha ay dhinac walba ka xigaan weeye webiberiya haddii ay ku sugan tahay maashiyadaasi abniyo muqlaqaa dhismayaa la xidhay laakiin waa biberiyo waa meel dee iska berri aan cidla joogin yushtaradu waxaa la shardiyaa xiraasgeeda xaafidun baa loo shardiyaa walow naym dee cid dhowrayso qawi waa inay jirtaa oo ilaalinaysa walow mid hurdaba ha ahaadeen markaa wuxuu sheekhu leeyahay haddii maashiyada dhismaha xidhan ku jirtaa ay meel baadiyaa oo aan cidlo joogin berriye ay tahay yustaradu xaafidun ilaaliye ayaa la shardiya walow nayman haba hordeen wa ibilun geel buu yidhi sheekhu iyo wixii la midka ahaa oo bisaxraa iska daaqaysa meel bannaan muxrazatun mid la dhowray oo la ilaaliye weeye bixaafidin marka uu ilaaliya la jira yaraha arkaya mar hadday cidila joogto geelaas waa geel la ilaaliyo ciddii xadda dee gacanta waa la goynaya wa maqduuratun mid la xidhiidhiyey yustaradu waxaa la shardiyaa iltifaatu qaa'idiha kaa hogaaminayaeda inuu daymoonayo ilayha xaggeeda kulla saacatin saacad kasta waa inuu daymoonaya baxaysu soo yaraha u arkayo waan laa yaziida khidaarun waa inaan dee xidhiidhkaasina aanu ka dheeraanay calaa tiscatin wa kayru maqduuratin tii aan la xidhiidhinin laysad muxrasatan may ahana iyadu mid la dhowray fila sax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay geelii ama wixii kale xidhiidhsana ee dee la ysku daba xidhay marka awrta dhaankaa iyo la wado waatan la ysku xidhiihiyo midba mid dabada loogu xidho oo dabeedna qofku hogaaminayo marka ay noqonayso mid muxrasaahoo la ilaaliyey oo qofka xada gacanta lagu goynaya waxaa la shardiyaa iltifaatu qaa'idiha dee kan wade hogaaminaya waa inuu daymoonayo ilayhaa kulla saacatin saacad kasta waa inuu daymoonaya bixisu yaraahaa si oo warkaya dhammaanteed mar haddii qofkaasi kolba uu eegayo u la socdo mid muxrasaa bay noqonaysaa hadduuse hor gala uun dabeedee tuug yimaado kii u dambeeye furto markaa muxras ma noqonayso qofkaa gacanta lagu jari maayo waa la yaziida khidaarun waxaa kaluu leeyahay waxaa kaloo shardiga dee inaanu ka kordhin yacni awrtaa isku xidhiidhsanna calaa tiscatin dee waa inaan sagaal ka kordhin maxaa yaele cadada ayaa saa keenaysa intaa wixii ka badan dee qofkani waanu wada eegi karayn bay leeyihin wakayru maqduuratin tii iyadoo aan xidhiidhsanayni ee masalan iska soconaysay laysad muxrasatan fil asax iyadu mid dhowran oo la ilaaliyey ma aha haddii aanu dee cid waddaa aanay la soconin haddii se dee nin wada dhowranaya uu daba socdo iyaduna mid la dhowro oo la ilaaliyo wey wa kafanun kafantii oo fii qabrin qabri ku sugan qabrigaasoo bibeytin muxrazin ku sugani muxrazun weeye wakadaa ma- bimaqbalatin hadday ku sugantahayna waa la mid biطarafi lcimaarati ku sugan fil asaxi haddaan qabno laa bimadiicatin maya fil asaxi waxaa iska jiri jiray tuugtu dee meel walba way gashaa marka iimaanka laga qaado waxaa jiri jirtay qaar qabriyadaasun intay xabaashii laga soo dareeraba ay faqdaan maradaa cadun ka furtaa ayaa jiri jiray iminkana waa laga yaabaa inay jiraan oo aboorkaba uga soo horraynayay marka waxau sheekhu leeyahay kafantii dee mashruuc ahayd ee qabriga ku jirtay qabriguna bibeytin muxrazin weliba qabrigana guri dee lasii dhexgeliyey la ilaaliyey muxrazun wuxuu noqonayaa markaas mid la dha kafantaasi waa mid la dhowro oo cidda xadda dee waa lagu goynayaa wakadaa bimaqbara haddii ay ku sugan tahay xabaashaasi qubuuro biطarafilcimaarati meeshaa la degan yahay darafteeda hadday ku sugan tahayna waa muxrisoo cidda xada waa lagu goynayaa fila saxiasa haddaan qabanno qabrigu markuu maqaabirta ku dhex jira dee waa xirsi xagga caadada sidee guriga xidhaniba dee uu meesha dhisan uu ahaa xirsiga laa bimadiicatin haddii kafantu ay qabri ku sugan tahay meel buqcad daa'ica ah oo aan cidina joogin iyadu kafantaa ka kala baxaa lagu goyn maayo gacanta oo xirsi u noqon mayso filasaxadan qor waa daar ka fog cimaarada oo kale ayay ka dhigan tahay oo saariqii baa dee khatar la-aan iska qaadanaya taanigaas xagorjee wuxuu leeyahay maya qabriga asalkiisa meeshuu doonaba ha ku yaalee xirsi ayuu kafanta u yaho qofkii ka wala baxa waa laga jaraya wallahu aclam فصل فيما لا يمنع القطع وما يمنعه وما يكون حرزا لشخص دون آخر فصلkan waxau kaga hadlayaa sheekhu bal waxa aan gacangoynta ishortaagin iyo waxa ishortaaga waxa xirsi u noqda qof een mid kale u noqonin yuqdacu waa la jarayaa mu'ajiru lxirsi xirsiga kii kireeyey wakadaa muciiruhu kii ammaanaysiiyeyna waa la jari fil asaxi asax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxaa la goynayaa gacantii xirsiga iyo shaygan wax lagu ilaaliyo kii kireeyey ee ijaaro saxiixa ku kireeyey haddii uu ka xado ninka kiraystay maalkii uu dhex dhigtay gacanta waa la jarayaa maxaa yeelay wax shubhaahoo ugu sugan ayaan jirin shaygan intifaacsigiisa iyo dheefsigiisana dee ninkan mustaajirka ah ee kiraystay baa mutay oo caqdiga ijaarada ayuu ku mutay dee inuu wax ku ilaashadaana manaaficdii ayay ka mid tahay markaa yuqdacu waxaa la jari mu'ajirulxirsi xirsiga kii kireeyey shaygan wax lagu ilaaliyo misaal ahaan qasmadoo kaleba ka soo qaad kii ijaaro saxiixa kireeyey haddii uu ninkii ka kiraystay xoolihiisii ku jiray uu xado gacanta waa la goyn oo wax shubhaa ama wax shaquu ku leeyahay ma jirto wakadaa muciiruhu waxaa kaloo la jarayaa xirsiga kii ammaanaysiiyey ee caariyeysiiye caariyo saxiixa haddii uu qof ammaanaysiiyo oo dabeedna ninkii mustaciirka ahaa ee caariyeystay uu xoolihiisii oo ku dhex jiro oo uu dhigtay uu ka xado isna waa la goyn fila saxiix haddaynu qabanno maxaa yeelay dee wuxuu xaday nisaab iyo qadarkii ayaa xirsi muxtaram ahoo qof uu xoolihiisii ku ilaashaday ayuu ka xaday dee waxaanay u bannaanayd inuu galaa xirsigaa iyo shaygaa marka uu ku noqdo taaniga asaxa ka hor jeeda ee masaladan ilan wakadaa waataynu nii khilaaf minhaaj wakadaa inta badan ma gudbo khilaafkaa ku jira kani wuxuu milicsanayaa la jari maayo oo mar haddii icaaradu aanay laasim ahayn xilliguu doono ayuu ku noqon karaa xilliguu doono ayuu ku noqon karaayo dee geliddan iyo wax ka qaadashadani ku noqosho uu shaygii u ammaanaysiye ku noqday ayay ka dhigan tahay buu leeyihi walow qasaba hadduu dhaco xilzan buu dhacay lam yuqdac la jari maayo maalikuhu wakada ajnabiyunna waa lamid fila saxi haddaynu qabanno walow qasaba maalin hadduu xoolo dhaco waa xarasahu uu ku xareeyo bixirsihi meeshuu wax ku ilaashan jiray oo fasaraqa almaaliku minhu uu ka xaday xirsigii maalal qaasibi ninkii qaasibkaa maalkiisii ow ajnabiyun baa almaqsuuba ka dhaxaday falaa qadca goynimo jirta fil asaxi asax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddii uu nin xado xirsi shay wax lagu ilaaliyo ayuu dhacay sida ama qasnad ka soo qaad ama guri ka soo qaad shay adigu shay xirsi u noqda ayuu xaday xadiid maahay qasaba wuu dhacay walow qasabay xirsan buu dhacay lam yuqdac maalikuhu kii lahaa xirsigaa haddii uu wixii qaasibku uu gashaday ee uu ku rituu ku xirsiisu ku ilaashaday haddii uu xado maaligaa xirsiga laga xaday la jari maayo gacanta walow khasaba xirzan lam yuqdac maalikuhu xirsigaa kii lahaa lama jarayo gacanta wixii uu qaasibku ku ilaashaduu gashaday hadduu xado maxaa yeelay dee ninkan maaligaahe xirsiga laga soo dhacay waxa u sugnaatay inuu galo isla markaa weerarana inuu meeshii weeraro u galaa buu leeyahay mar haddii ay u bannaanaydo waxaa laga soo dhaay inuu weeraro iyo inuu soo dhacsado muxadas ka noqon maayo mid yacni ilaashan oo gacanta loo gooyo xaggiisa ka noqon maayo ninkan alaabtadina waa daalim rasuulkana wuxu uhi laysa licirqi daalimin xaqu nin daalima cirqigiisa iyo xididkiisu xaq male wakadaa ajnabiyun ajnebina la jari maayo haddii nin ajnebiyihi xirsigii maqsuubka ah in ninku uu soo dhacay hadduu ka sii xado kaana lama jarayo fila saxi haddaan qabanno maxaa yeelay dee xilaa xirsigan iyo shaygan wax ku ilaashigiisu manaaficda ayay ka mid tahay waxaa la leeyahy mar hadduu qaasib yahayna manfacadiisan iyo meeshan inuu wax ku ilaashada muu lahayn mar haddii aanu lahayn kii dhacay markaa ka xaday waxba laga jari maayo maxayna wax riba mu ilaashanin baa leeyahy sharci ahaano meeshan inuu wax ku ilaashada muu lahayn asax baynu leeyahy taanigu wuxuu milicsanayaa wuxuu leeyahy waa la jarayaayo war mar haddii aan ajnebigani waxba isagu kulahayn meeshan inuu galana looma ogolayn waa la goynayaa buu leeyahy isagu gacanta walow qasaba maalan haddaba maal buu qof dhacay waa xaraso bixirsihi intuu qaatay ayuu xirsigiisii masea khasnadiisii buu gashaday fasaraqa almaaliku minhu maal alqaasib ninkii maaliga ahaa ayaa soo cararo khasnadiibu intuu dhalow ka siiyey ayuu xoolo qaasibki leeyahay kala soo baxay fasaraqa almaaliku minhu xirsigaa waxa uu ka xaday maal alqaasibi ninkii qaasibkaa maalkiisi aw ajnabiyun ama ajnabi baa wuxuu haday almaqsuuba maalkii maqsuubka ayuu soo dhacay uu xirsigiisa gashaday iyo mid ajnabii kala sii dhacay falaa qadca goyn midkoodna laguma lahaa midkoodna gacangoyn laguma lahaa oo masalan marka uu maaligii xirsigii uu ninkii qaasibkaa nin qaasiba soo cararo xoolu uu nin ka dhacay markaasuu xirsigiisii gashaday maaligii baa soo cararayo intuu qasnadii ama xirsigii jabiyey ayuu maal qaasibki leeyahay la baxay gacanta la jari maayo baynu waxa aan loo jaraynin dee wuxuu lahaa xirsigan inuu galo inuu jajabiyana wuu lahaa si uu dee maalkiisa uga soo qaato markaa kanuu qaadanayaa ee uu maalka qaasibka ka qaadanayaa dee isaga oo aan ka ilaashanayn ayuu qaadanayaa taaniguna wuxuu leeyahay maya waa la jarayaa gacanta bacdamaaba uu maalkiisii ma mid kala qaatay ile maalkiisii muu qaaday maalal kaasibi baynu nidhi waa la jarayaa buu leeyahy marka ajnebi uu ka xadana waxay leeyihiin xirsigu mar haddii aan ninkii maaligaha raallihaanshiisa aanu ku imanin wuxuu ka dhigan yahay fakaanu hayru muxaras isagoon la ilaalinin buu ka dhigay ila tuug baa meesha waxa ku ritay taaniguna wuxuu leey war may mar hadduu xirsi isaga nafdiisa u yahay waa la jaraya haddaba waxaynu idhi maalaalkaasibi fasaraqa almaaliku minhu xirsigii wuxuu ka xaday maalaalkaasibi baynu idhi hadduu maalkiisii oo keliya u qaato isaga khilaaf la-aanba la goyn maayo aw ajnabiyun baynu idhi almaqsuuba nin ajnebiyaa maalkii lasoo dhacay xaday hadduu ajnebigu maalkii lasoo dhacay mid aan ahayn uu qaato isagana gacanta waa la goynayaa isagana gacanta waa la jaraya walaa yuqdacu la jari maayo mukhtalisun mid dhufsaday wa muntahibun mid dhacay wa jaaxidun mid diiday wa jaaxidu wadiicatin iyo mid ammaaniyo wax loo dhintay diiday waxau sheekhu leeyahay sariiqada ama tuugadu waxa weeye maal qarsoodi loo qaataa la yidhaahdaa tuugo ama sariiqa waa maal hoos ahaan loo qaato haddii aynu saani laa yuqdacu mukhtalisun la jari maayo buu ihi kaa la taw yidhaahdaa oo mukhtalisku waxa weeye waa nin maaligii oo arkayo un intuu ama bacadihii ama meheradii soo duhaa wax yarun intuu dhab siiyo taw uun dabeedna la odhanaya kaa mukhtalis baa la dhaha muntahibkuna isna waa ka xoogga ku qaadanaya isagu sidaa yasa intuu ka riixuu wax feedho oo isku jabaacoodiyo dabeetana halkaa la marayo weeye kana muntahib baa la yidhahdaa walaa jaaxidu wadiicatin midun isna shaqadiisuba ay tahay wixii ammaano iyo cariir loogu dhiibo inuu dafiro oo qof baa odhan ammaanaday iminka sulaya imabaad diibanin waxbaa la ammaanisa imabaad diiban kaana isna gacanta la jari maayo maxaa ilaa rasuulka sala allahu alay slam xadiid abu daawuud warinaya ayaa wuxuu ahaa laysa cala almuqtalisi waalkhaayini qadcun kaa la orday iyo kaa khaayinkaa midkoodana goyn laguma laha daba waxay isweydiin leh maxaa u kala farqi ah kii tuugga ahaa ee waxaan qarsoodiga u qaatay iyo kuwan maxaa tuuggiina loo jaray kuwana loo jari waayo waxay leeyihiin ninkan saariqa ama tuuggaahi isagu xoolihii hoos iyo qarsoodibu u qaadanaya markaa ninkaa loo taakeli maayo oo la joojin kari maayo marka waxaa loo sharciyeeyey bacdamaaba isagu meel aan dadku aanay dhaadayn uu kaga imanayo marka lagu qabtay ku caddaatay in gacanta la jaro laakiin kuwani iyagu aynu soo sheegnay dee cayaanan ayay sida badan si cad ayay ayagu isu soo taagayaanay wuxu dhacayaan ayga waa la qabqaban karaayo markaba iyaga jeelashaa lagu guri karaa waa la qabqaban karaa oo suldaanka ayaa lagu mancin karaa walow naqaba haddii uu dalooliyo oo meel uu banneeyo oo wacaada fii laylatin ukhraa habeen kale u soo noqdo fa saraqa waxaada qudica waa la jari fila saxiixasa haddaan qabanno qultu waxaa idhi nawaawi haddaan ahay haadaakaasi idaa lam yaclam ilmaaliku markaanu annaqba godka ogaanin weeye walam yadhar aanu una muuqanin lidaariqiina kuwa maraya wailaa haddii kale falaa yuqdacu la jari maayo qadcan khilaaflaanbu allahu aclam wuxuu sheekhu leeyahay haddii uu qof dalooliyo meel ayuu masalan ama gidaar ama waxbuu bannaystay habeen waxba muu xadin dabe habeenkaas waagiiba uga beriyeeo markuu meeshii u baneeyey ayaman yari uga harsan tahay ayuu iskaga dhaqaajay wacaada fi laylatin ukhraa habeen kale u isa soo rogayoo halkiibuu dabeetana intuu sii banaystay wax ka soo xaday fasaraqa habeenkii labaad markuu soo noqday waa xaday qudicat ilasaxi waa la jarayaa maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay isagoo habeenka awalkiisiina dooliya aakhirkiisiina xaday ayuunbay ka dhigan tahay taaniga ayaa wuxuu leeyahay asaxa ka hor jeedaa lama jarayo maxaa yeelay ninkan wuxuu qaatay intii xirdigii uu baaba'ay ee uu finishgaroobay ayuu xaday haddaba nawaawi ayaa wuxuu yidhi goyntaasuu sheekhu sheegay waxay ku qayban tahay idaa lam yaclam ilmaaliku annaqba haddaanu ogaanin ninka maaligahi godka weeye iyo daboolka walam yadhar aanu una muuqanin waxaa noqon lidaariqiina kuwa waddada marayana ee socotadaana aanu u muuqanin wailaa haddii kale oo masalan ninkii maaligii ahaabaa godkii ogaada waxba kamuu qabanin amaa maaligii maba ogaanin dee meel iska bannaanoo cid kastoo waddada maraysaaba ay arkayso ayay ahayd falaa yuqdacu qadcan khilaaf la-aanba markaa la goyn maayo maxaa yeelay xirsigiibaa markaa baaba'ay wuxuu ka dhigan yahay isagoo qof kale xaday oo kale ama xoolo aan ilaashanayn isagoo xaday ayuu ka dhigan yahay ee marka intuu habeen dooliyo habeenka kale lagu goy uu xadaa lagu goynayaa waa marka aanu maaliguna ogeyn dadkana aanu u muuqanin walow naqaba hadduu dalooliyo oo waakhraja kayruhuna uu soo saaro falaa qadca goyni ma jirto ee walow tacaawanaa haddii ay isu kaashadaan fi naqbi oo wanfarada axaduma bilikraaji uu la keliyoobo oo wadacahu naaqibun midoo dalooliyaabaa wuxuu dhigay biqurbi naqbi godka agtiisii faakhraju aakharu mid kale ayaa saaray udica almukhriju kaa saaray ayuunbaa la jaray wuxuu sheeku leeyahay haddii uu shaksi masalan shay buu dalooliyey markaasaa uu akhraja kayruhuna maalkiibuu godkii ka soo saaray intuu isagii meel u dalooliyey oo masalan gidaar iyo wuxuu dumiyey ayaa mid kalana intuu meesha u dhacay ayuu ka soo saaray falaa qaطca midkoodna gacanta la goyn maayo maxaa yeelay kan godka salomeeyey waxba ma xadin baa la leeyahay isagu godon buu sameeyey dee kan markii dambe qaatayna wuxuu ka qaatay min hayri xirzin isagoon shayga ilaashanayn buu qaatay marka labadoodii midnaba sidaas ayaan loo goynaynin marka maxaa laga doonayaa dee ka isagu gidaarka dalooliyeyna gidaarkii inuu hagaajiyaa laga doonayaa dee kan labaada wax qaatayna wuxuu qaatay in magdhowgiisii baa laga doonaya waxaa kaloo sheekhu uhi walow tacaawanaa laba ayaa isu kaalmaystay fi naqdi meel bay wada qodeen oo gidaar bay wada dalooliyeen mid baa daaloo dabeedna iska tegey ama baqday waa farada axadma bilihraaj markay halkii ka soo dhaadhaceen baa kii kale mid iska tegayoo godkana waa wada sameeyeen iyo daloolka midkood baa la keliyoobay bilihraaj saaridda nisaabku saariya wax ka badan oo wadacaw naaqibun ama mid yacni kuwii wax daloolinayay meesha mid naaqibo dalooliye ah ayaa wuxuu dhigay shaygii biqurbi naqbi godka agtiisii buu dhigay faakhraja waa akhru mid kalaa dabeedna saaray mid kaleoo isna kii wax la qodaye ah oo wadacaw naaqibun axadu naaqibiin labadii meesha wada qodayay midkood baa biqurbi naqbi godka agtiisa dhigay ama daloolka faakhraja waa akhru mid kalena waa saaray isaga oo weliba godkana dee la qoday wixiina waan jee qudica almukhriju kaa saaray ayuunbaa la goynaya labada suuro kaasunbaa saariqa kaasunbaa tuuga oo isaga la jaraya walow wadacahu hadduu dhigo biwasadi naqabihi naqbihi godkiisa dhexdiisa ayuu dhigay faakhadaw khaarijun mid dabadda jooga ayaa qaaday wuu yusaawi nisaabayn laba nisaabna waa gaadhaya lam yuqdacaa fi ladhari lama jarayo waxau sheekhu leeyahay haddii uu midkood hadduu qof dhigo biwasadi naqbi godkiisa dhexdiisa ay godkii uu sameeyey ayuu dhex dhigay faakhadahu khaaliju tuu kaloo dibadda marayunbaa arkay alaabtaanan ka soo jeedo waa la tegey wahuwa yasaawi nisaabeyn laba nisaab ayaanu gaadhayaa oo laba rubcu dinaarna waa gaadhayaa lam yuqdacaa fi ladhari lama jarayo labadoodayba maxaa yeelay mid kasta kamuu saarin xirsigii oo dhammaystiran kii horena dee xirsigii kamuu sii saarna waa kan godkii dhex dhigay kii kalena godka dhexdiisa ayuu kasii qaado midkoodna xirsigii oo dhammaystiran kamuu saarin ayaa la leeyahay saariqu dariif baana la yidhaahdaa ayay yidhahdeeno dee waa ninkaa waxna xaday haddana goyntii gacantiina badbaadsaday ee taanigu wuxuu leeyahay may waa labadaba waa la jari maxaa yeelay mar hadday godkii iyo saaridiiba ku suraagoobeen waa la jarayaa si aanay xadka dee aan la ysaga ridinoo aan masalan aanay meeshu waddo halaq u noqonin waddo halaq si aanay u noqonin oo dee aanay labadii wax doonaaba aanay saasuun isugu dhigin halkaa de waa in la jaraa buli hoyo nisaa yusaawiin nisaabeyn baynu idhi hadduu laba nisaab ka hooseeyana khilaaf la-aanba la jari maayo walow ramaahu hadduu mid u tuuro ilaa khaariji xirdinba u tuuro ow wadacahu bimaa-in jaarin biyo soconaya ayuu ku dhigay ow dahri daabatin saa'iratin daaba socota ayuu dul saaray ow caradahu liriixin haabatin dabayl dhabanaysa ayuu dhigay faakrajatu way saartay udica waa la jaray ow waaqifatan mid taagan ayuu dee dul saaray famashad markaasay socotay biwadcihi see wadcihi duldhigidii sababteed falaa lama jarayo fila saxe haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddii uu maalkii muxaraska ahaa ee la ilaashaday ee meesha wax lagu ilaaliyo u yeelay ayuu u tuuray ilaa khariji xirsi dabadda ayuu uga tuuray intuu halkii galay buu dabadda uga tuuray ow wadaca bimaa-in jaarin ama biyo soconaya oo xirsigaa meeshaa hoostiisa maraya ayuunbu saa ugu dhex jiro biyihii baa dabedna dabadda ula baxay ow wadacu calaa dahri daabatin saa'iratin dee daaba socotaa ayuunbuu dul dhigtay meelahan geydad kale ayuu isagoo ku dhex jira iyunbaa la dhiiri qato gaari ka sii baxayo imamka laga qabtay dekadiya meelahaasunbu dul saaro halkan markuu ula baxayna waa kala degay aw dahra daabatin sa aw caradahu liriixin haabatin ama wuxuu u dhigay lacagii waxbay haydo meel ay dabayli ka soo socoto ama maruuxad yax buu dhigo markaasay dibaddaa ugu sii fogaysay faakhrajatu markaasay saartay dabeedna jeebadu iska gashay qudica waa la jaray intanoo suuraba maxaa yeelay intaa masalaynu sheegnayba saaridda isaga ayaa loo tiirinayaa saaridda isaga ayaa loo tiirinaya isagaa saaridaa la odhanaya markaa ama daaba soconaysa duldhigtay ama biyo sii duldhigtay ama dabaylu sii dhigtay isagunbaa lodhaya isagaa saaray oo wadacahu calaa dahri daabatin waaqifatin daaba taagan ayuu dusha ka saaray famasha biwadcihi mar alla markii ay wixii dusha ka saaray dhaqaaqay biwadcihi bise wadcihi duldhigidda u duldhigay bay la dhaqaaqay falaa qadca fil asaxib goyn male markaa maxaa yeelay dee neefkan ikhtiyaar buu leeyahay xagga socodka oo mar haddii aanu isagu socodsiin ayadaa iska socotay taaniguna wuxuu leeyahay maya waa la jarayaayo bixidani ficilkiisa ku yimi oo daabadu sida badan marka wax la dul saaro way dhaqaaqdaa walaa yudmanu lama magdhabayo xurun nin xore biyadin gacan lagu magdhabi maayo walaa yuqdacu saariquhu kaxdayna la jari maayo ee walow saraqa sagiiran hadduu xado mid yar biqilaadatin maca qilaadatin oo waxna ka laalaadon ay qoorta u suran yihiin fakadaa fil asaxi sidaas oo kale weeye waxau sheekhu leeyahay lama magdhabayo qof xora gacan ku hayn biyadin gacan ku hayn lagu magdhabi maayo walaa yuqdacu saariquhu kaxadayna la goyn maayo ayle qofkani haba yaraade e dee wax maala maaha mar haddii aanu maal ahayn lama jarayo gacana ku haynna lagu magdhabi maayo ee walow sadaqa sagiiran mid xoroo yar buu xaday biqilaadatin oo markaa dee wax nisaab gaadhaya ay qoorta u suran yihiin qalaadihii markaa de waxa ayaa qoorta ugu jiro masaalinoo de waxbaa qoorta ugu jira silisiyo wax waxgoynayo nisaab gaadhaya ama maal kale fakadaa sidaasaan loo jaray ninkii saariqa ee xaday filasex haddaan qaban maxaa yeele qofku bacdamaaba uu xor yahay waxan uu sito aba qoor ha u sugnaadee isagaa gacan ku hayn ku leh isagaa gacan hayn ku leh walow naama cabdun calaa baciirin addoon ayaa awrku dul seexday faqaada waa hogaamiye o akrajahu can ilqaatilati ee qaatiladii iyo qoladii wada socotay buu ka saaray qudica waa la jiray ow xorun falaa mayfula sax haddaan qabano waxau sheeku leeyahay haddii uu seexdo addoon ayaa awrku dul seexday tuug baa dabeedna yimid awrtina waa isku cidhiidhsantao waa qaafilada koox wada socota tuug baa dabeedna yimi oo faqaadahu awrkii addoonku dul seexdin buu hogaanka qabtay waa akhraju can ilqaatilaat halkii ay socotayba intuu kala baydo ay la xulay qudica waa la jarayaa maxaa yeelay dee muxaras buu hayo qaatiladan horta awrkani ku ilaashanaa addoonkuna nafdiisii de waa kaa la xaday markaas waa la jarayaa kaa amaa xor ayaa ku seexday awr falaa yuqdacu fil asaxi lama jarayo maxaa yeelay awrkan waxaa la odhanayaa isaga ayuu gacantiisa ku jiraa mar hadduu isaga kan xortaa baa loo nisbaynaya illa isagu awrkii gacantiisa ku jira kaa kaxaday la jari maayo walow naqala haddii uu rabo min beytin muqlaqin maqsin laxaday la xidhay ayuu ka rabay ilaa saxni daarin daar daaradeeda ayuu saaray baabuha maftuuxun albaabkeedu furaya qudica waa la jaray wailaa haddii kale falaa lama jarayo waqiila waxaa layihi in kaana muqlaqayni haddii qudica waa la jaray wa beytu khaanin albeerkada beytkeedii iyo wa saxnuhu ka beytin iyo wa daarin bay lamid fila saxeedaan qaban waxau sheekhu leeyahay haddii oo maalkii uu xadayay hadduu qofku ka rabo min beytin muqlaqin maqsin iyo guri xidhan ayuu ka saaray ilaa saxni daarin baabuhaa maftuuxun wuxuu u saaray dee daar furan daar albaabkeeda furayay buu daaradeeda u saaray saxnu daar duda luqadoo qaar saxnu daar ka waa sinaw daarna waa laidhaha waa daaradda maqsinada udhaxaysa marka wuxuu leeyahay hadduu min beytin muqlaqin maqsin ama guri xidhan ayuu ka soo saaray ilaa saxni daari daar buu markaa daaradeeda usoo saaray baabuha mus- daari baabuha mustux albaabkeedu furan yahay manuu ka saarin qudica waa la jarayaa maxaa yeelay bacdamaaba uu albaa aqalkii ay ku jirtay ku xidhnayd uu ka soo saaray meel furanna uu u soo saaray oo albaabkii dabadu u furan yahay isaga ayaa xifdigiisii ka saaray in meel dayacadana dhigay wailaa haddii kale oo waa maxay dhowr suuro ayay noqon waylaadaasi masalan dee guriga ayaa furnaa guriga ayaa furnaa baabka daartuna wuu xidhnaayo dee dayr yax buu ka soo dhacay albaabka da- albaabka gurigu wuu furnaa laakiin baabka daarta xidhnaa ama labaduba waa xidhnaayeen meeshaa daaradaasina xirsi bay shaygan la saaray u ahayd amaa labaduba maftuuxayn bay ahaayeen wax ilaalinayana halkaa ma jirin falaa yuqdacu lama jarayo filasax haddaan qabanno maxaa yeelay dee marka masalan albaabkii maqsinku uu furan yahay kii daartuna uu xidhan yahay iyo markay labaduba xidhan yihiin xe- carsaduna ay meeshaa saxniguna uu kaa la soo saaray xirsiga u yahay dee xirsiga oo dhammaystiran kamuu saarin markay labaduba furan yihiinna labaduba markay ballaqan yihiin wax ilaalin yeelan jirinna dee muxarasba maaha maalkaasi mid la ilaaliye maaha qiil baa wuxuu leeya in kaanaa hadday yihiin baabka beytka iyo ka daatuba muqlaqiina hadday labaduba xidhan yihiin qudica waa la jaray marka xirsigii ayuu ka saaray waa beytu khaanin khaan beytkiisi marka khaanka culamada qaarkood waxay ama kutubta luqada waxay ku macnaynayaan inuu yahay albeerkada oo kale maa yanzilhu musaafiruun meelaha ay dadka socotada ahi degaan culamada qaarkood baa dukaan ku macneeyey albeerkaba iska dheh haddaad doonto kuwa ay tacadudaan macnaha waxaa looga jeeda ribaadka iyo madarisada iyo meelaha ay tacadudaan ee ay kooxda yihiin dadka degeni ayaa looga jeeda dadka degeni meelaha ay kooxaa yihiin markaa masalan albeerkada maqsinkeedii iyo wasaxnuhu daaradii markaas u dhaxaysay ka beytin iyo wadaarin fila saxi waxay la mid tahay un masaladan aan ka hadlaynayo guri iyo iyo saxnigii daarta ayuunbay la mid tahay oo waxaa la leeyahay sida masaladaa hore haddii dee gurigaa maqsinkaasi khaanku hadduu xidhan yahay daartan dee weyna albaabkeedu uu furan yahay waa la jarayaa ayaa la leeyahay oo waxaa loo kala saarayaa in baabkaa maqsinku ama albaabkeedu inuu xidhan yahay iyo inuu furan yahay ayaa loo kala saarayaa oo wuxuu ka dhigan yahay inu isagoo dee intuu guriga ka saaray saxnu daar usoo saaray oo kale ayuu ka dhigan yahay faslun fi shuruudi saariqi wa fima tahbutu bihi sariqatu wamaa yuqdacu biha a wuxuu inooga hadlayaa sheekhu shuruudda ay leedahay shuruudda uu saariqu leeyahay iyo waxay sariqadu ku sugnaato iyo waxa lagu jaro markaa ninka saariqa waxaa loo shardiyaa dee inuu mukalaf yahay baaliq caaqila inuu yahay inuu doortay inuu axkaamta islaamiyey inuu og yahay xaaraannimada tuugada hadday saan ilaa yuqdacu la jari maayo sabiyun iyo wa majhuulun iyo wa mukrahun lama jarayo wa yuqdacu muslimun iyo wa dimiyun waa la jari bimaali muslimin iyo wa dimiyin wa fii mucaahidina mucaahadina aqwaalun baa ku sugan oo axsanuhaa in shurida qadcuhu bisariqatin haddii loo shardiyey qudica waa la jari wailaa haddii kale falaa la jari maayo qultu calay haddaana waa weeye aladharu cinda aljumhuuri waa qadca goyn ma jirto wallahu aclam waxau sheekhu leeyahay sabigii iyo kii waala iyo kii la qasbay hadday waxadaan gacanta la goyn maayo xeerde qalamkii ayaa laga kor yeelay yaa daraaddeed mas-uul maaha waxaa la jari buu sheekhu uhi muslim gacantaa la goyn dimi kuwa aynu jizyada ka qaadana waa la goyn maxaa lagu goynaya bimaali muslimin hadduu muslimku maal muslim xado hadduu dimigu maal muslim xado wa dimiyin wa maali dimiyin muslim hadduu maal dimi xado ama dimi hadduu maal dimi xado waa la goyn hale muslimka maalkiisa muslimkale waa ijmaac maal dimi in lagu goynayana dee mar haddii aynu inagu ilaalinayno aynu dhowrnay dee waa la jari oo dimadiisa ayuu macsuum ku yahay dimiga maal muslim waxaa loogu goynaya maal dimiba dee axkaamtii ayay islaajmiyeen oo lagu xukumaya wafii mucaahidin fii mucaahidi wafii sariqati mucaahidi mucaahidi ama mucaahadi kaa aynu cahdiga iyo muddada aynu gallay ama dee qof soo aaminsiiyey isagu wuxuu xaday gacanta ma lagu goynayaa aqwaalun baa ku sugan baa sheekhu dha axsanuha waxa ugu wanaagsan in shurita haddii cahdigan iyo ballantan markii laga gelayay loo shardiyey qadcuhu bisariqatin haddii la shardiyo la yidhaha haddaad waxada gacantaa la goynaya qudica waa la jarayo de waa heshiiskii wa ilaa haddii kaloon lala heshiinay walaa lama jarayo de ismuu laasiminin qultu waxaa nawaawi aan idhi bu ihi alaharu cinda ljumhuuri laa qaca wax goyni ma jirto ama shardi ha looga dhigo ama yaan looga dhigin hayr axkaamtii ismuu laasiminin wa tahbutu sariqatu waxay ku sugantaa biyamiin lmuddaci muddaciga yamiintiisa almardudati ee la celiye filasan oo biqraali saariqa ama saariqa oo qirta walmadhabu liqubulu rujuucihi ka noqodkiisa in la aqbalayo weeye waxau sheekhu leeyahay waxay sariiqadii ku sugantaa ninka muddacigaa dhaartiisa ee lagu soo celiyey masalan qof ayaa shaksi ku sheegtay inuu nisaab ka xaday ayuu ku sheegtay markaasi waxbu waayo dabeedna waa waxaa la yidhi dhaaro kii baa loo sheeganaya wuu diiday mudicigii baa lagu celiyey mudicigii baa dabeedna dhaartay waa la goynayaa fila saxi haddaan qabano maxaa yeelay waxay leeyihin dhaarta marduudadaahi dee ama iqraar bay la mid tahay ama bayin oo kale tani wuxuu le lagu jari maayo qadciga sariqadu waa xaq ilaahay aw biqraari sariqi waxaa kaloo lagu jaraa waa xagga goynta una xagga maalku isagu ku sugmaya oo biqraari saariqi saariqa oo qirta hadduu qirtanaysana waa la jari walmadhabu qubuulu rujuucihi madhabna waxa weeye in la aqbalayo ka noqodkiisa qirashadii sariqada uu qirtay ka noqodkiisa waa la aqbalaya xagga goynta laakiin xagga magdhowga ma jirto duaa ninkaasaan wax ka xaday gacan gooy o ilaa markii da waxba kamaan xadin oo ka noqdo gacantii la jarmay lakiin ninkan ula xadon si un baa la odhan maxaad u qiraatay waman aqara qofka qirta bicuquubatin lilahi tacala fasaxiixu saxiixu ana lilqaadi waxa u sugnaaday an yucarida inuu u bandhigo lo isaga ama u sarbeebo birujuuci noqo walaa yaqulu irjicna odhan maayo noqo ka noqo odhan maayo waxau sheekhu leeyahay qofka qirta bilow ahaan ama dacwo dabadeed ayaa cuquubo ilaahay leeyahay sariqa iyo zina iyo buqirta saxiixu waxa weeye qaadiga waxaa u sugnaaday inuu u bandhigo ama u sarbeebo ka noqod ou masalan yidhaahdo war ma laga yaabaa inaan maalkanaad xadday xildiba ahayn war ma laga yaabaa gabadha inaad taataabatay war ma laga yaaba waxaanaad cabtay inaan muskirba ahayn yani sidaa inuu ilaa ugu sarbeebo ayuu u sugnaaday walaa yaqulu irjic waar ka noqo laakiin ku odhan maayo ilan wuxuu noqonayaa qofkii wax qiranaya been in la amraye marka an yucarida low birjuc waa inuu sarbeebo un ee ka noqo odhan maayo walow aqara bilaa dacwa hadduu qirtay anahu saraqa maala zaydin inuu xaday alkaybi ee maqraan lam yuqdac la jari maayo fi lxaali bal yuntadaru xuduuruhu ayaa la sugi fi lasaxi oo anahu agraha amata haa'ibin calaa zinayn inuu ku dirqeeyo xudda fi lxaali waa la xadaya fil asax haddaan qaban waxau sheekhu leeyahay hadduu qofku qirto dacwad la-aan annahu saraqa maala zaydin alghaayb iyadoon wax dacwii jirin markaa dacwad la-aan ayaa wuxuu qirtay inuu ninka zayd la yidhaaho ee maqan xoolihiisii xaday lam yuqdac fi lxaali hadda la jari maayo bale yuntadaru waxaa la sugi xuduuruhu ninkaa imashadiisa iyo dalbidiisa fil asaxi maxaa yeele waxaa laga yaabaa intuu yimaado inuu u qiro inuu maalkanba u baneeyey ama ula isaga baala xagkiisaa ku dhaca ayaa laga yaabaa taaniguna wuxuu leeyahy me waa la jarayaayo muqaabil asaxu haddaa la jaraya mar hadduu qirtay ama wuxuu qirtay anahu akraha amata kaayibin mid maqan addoondiisii inuu ku dirqiyey calaa zina zina inuu ku dirqiyey ayuu qirtay xudda fil xaali hadda waa la xadayaa ka kaayibkaana waxba la sugi maayo fil asax maxaa yaele xadka zinadu dee dalab iyo doonid isagu kuma xidhna isagu watahbutu watahbutu waxay ku sugnaataa bishahaadati rajulayn ee falow shahida rajulun wamra'ataane hadday markhaati kacaan sabatal maalo maalku waa sugmaya walaa qadca goynna ma jirto wayushtaradu waxaana la shardiyaa dikru shaahidi shuruudo sariqati inuu sheego ee walow ikhtalafa shaahidaani hadday iskhilaafaan ka qowlii saraqa bukratan aroor buu xaday walaakharuna cashiyatan gelin dambuu xaday fa baatilatu weeye wuxuu sheekhu leeyahay sariqadu waxay ku sugantaa goynta waajibinaysa laba nin markhaati ka cod oo masalan dee cuqubaadkii kale la mid tahin zinada ahayn haddaba nin iyo laba dumar hadday ka markhaati kacaan inuu xaday ama muducigii baa markhaatikana isna dhaar buu raaciya sabatal maalo xoolahaasunbaa sugmaya walaa qadca laakiin goyni ma jirto goyni laakiin ma jirto dee shuhuuddii lagu goyn lahaa baan sugmin waxaa kaloo shardiya baa sheekhu yidhi dikru shaahidi shaahidku inuu sheego ayaa la shardiyaa maal in la xaday ka markhaati shuruudo sariqati macnaha shuruuddii goynta waa inay ka markhaati kacaan oo ninka hebel la yidhaahdaa uu xaday ninkan hebel baa xaday waxa uu xadayna nisaab weyntaasu aha wuxuu ka xaday xibsi miligiisii isagoo aan milki iyo shurka toona ku lahayn isagoo wax shubhaay ugu sugnayn yacni shuruuddii caynkaas ahayd waa inuu sheegaa waxaa kaloo sheekhu yihi hadday iskhilaafaan shaahidaani laba markhaati ayaa iskhilaafay midkood baa wuxuu yidhi saraqa bukratan saaka aroortii munadibu xaday mid kalena wuxuu yihi cashiyatan may gelinkii dambe ayuu xaday fa baatilatun shahaadadaasi baatil bay noqonaysaa xagga goynta maxaa yeelay dee waxay ka markhaati kaceen ficil iskumanay waafaqin marka sidaas ayay u baatilgaroobaysa wallahu aclam wacala saariqi tuuggii waxaa lagu leeyahay oo guudkiisa haday raddu maa saraqa wuxuu haday inuu celiyo fain talifa haddii uu dhinto daminahu waa mag dhabayaa waxaynu ku dhex jirnay axkaamtii tuugadu ay lahayd marka waxa uu sheekhu yidhi ninka tuuggaa waxaa guudkiisa saaran oo laga doonayaa wixii uu xaday inuu celiyo haddii uu goobjoog yahay oo wixii uu yaallo waa inuu celiyaa oo ciddii uu ka xaday uu ku celiyaa maxaa ilahi rasuulku sala allahu alay slam wuxuu hi cala lyaddi maa akhadat xataa tu'addiyahu gacanta waxa guudkeeda ahaaday oo lagu leeyay waxay qaaday inta ay ka gudaysay ciddii lahayd ay uga celinayso marka abu xaniifa ayaa isagu wuxuu qabaa bacdabaaba gacanta haddii la jaray inaanu waxba magdhabaynin hadduu wixii magdhabana inaan la jaraynin imaamu maaligna wuxuu leeyahy war ninku hadduu nin waxaysta yahayna dee waa magdhabaya haddii kale magdhabi maayo marka shaaficiyadu waxay leeyihiin goyntanna ilaahay ayay u sugnaatay oo waa xaquu leeyahay dee damaankan iyo waxaanu xaday magdhowgoodana aadami ayaaloo midkoodka kala diidi maayo waxla-aan iyo faqiirnimana dee ma rido xoolo ay cid kale maalulkhayrka ma rido xataa haddii masalan uu shaygaasi manfaco uu lahaa masalan shay wuxuu soo saara buu ahaa gaadhiyo kale masalan uu ahaa ama masalan dameer iyo wuxuu wax ku qabsan jiray buu ahaa sidii shayga maqsuubka ah oo kale ayaa ujradiisii uu ka cadilay usoo saari jirayna laga doonaya fain talifa daminahu haddii uu dhinto shaygii wuu magdhabayaayo bedelkiisa ayuu ku magdhabaya hadduu mithli yahayna dee mahalkiisa ayuu ku magdhabay hadduu mutaqawim yahayna aqsa alqiyam qiimaashii tii ugu dheeray ayuu ku magdhabi wa tuqdacu waxaa la goyn yamiinuhu midigtiisa fain saraqa hadduu xada haaniyan mar labaad bacda qadcihaa intii la jaray dabadeed fa rijluhu lyusraa lugta bidix ayaa la jaray wa haalian marka saddexaadna yaduhu lyusraa baa la jaray wa raabican marka afraadna rijluhu lyumna lugta midig ayaa la jaray wa bacda daalika intaa dabadeedna yucazaru waa la ganaaxi wa yuqmasu waxaa la gelin maxalulqaطci meeshii la jaray bizaytin siriidayaa la gelin ow duhnin ama subag muqlan oo la kariyo oo islaba rogaya qiila waxaa la idhi huwa tatimmatun waa dhammaystir buu lilxaddi u yahay walasaxuna annahu xaqun lilmaqduuci weeye oo famuunatuhu calayhi guudkiisa ayay ahaatay walilimaamina ihmaaluhu inuu halleeyo ayuu leeyahay waxau sheekhu leeyahay waa la jarayaa un baynu soo marayna qudica waa la jari iyo lama jarayo halkii haddaba la goynayey ayuu imika inoo tilmaamayaa sheekhu markaa wuxuu yidhi waxaa la jari gacantiisa midig ayaa la jari walow xataa gurayba haadee taa midigta u ah ayuunbaa la jarayaa waa sida aayadda ilaahay tilmaamaysay faqdacuu aydiyahumaa gacmahooda jara baa ilaha yidhi ka waxada iyo tawaxada gacmahooda jara baa ilaha yidhi xadiidu dabaraani warinayana rasuulka sala allahu alay slam tuuga ayaa loola yimo gacanta midig ayuu ka jaray khulafaa raashidiinkiina sidaas ayay sameeyeen sidaas ayaana culimmada muslimiintu ay ku ijmaaceen oo ay ku kulmeen in ninkaa tuugga ah ee khaayinka ee dadka dhibaya in gacanta midig la jaro ilaahay gacantan marka horeba u sameeyey ayaa wuxuu leeyahay haddii uu xadgudub sameeyo oo gacantii uu dadkii kale ku doonto ha laga jara ilaahay ayaa yidhi cid markaa uga xogagaalsani ma jirto xuduuddanna ilaahay wuxuu ugu talagalay aynu iminka soo maraynay waxaa la yidhaha kuliyaat alkhamsa in lagu ilaaliyo masalan imika gacangoyntan oo kale dee xoolihii dadkaa lagu ilaalinayaa zinadii oo kale waxaa lagu ilaalinaya cirdigoodii nasabkoodii sharafdoodii baa waxaa lagu ilaalinaya nasabkii inaanu qaldamin oon lumin qadafkii oo kale cirdigii iyo sharafdii baa lagu dhowrayaa marka waxaanay isweydiin leh iminka maanta reer galbeed iyo wixii raacay waxay leeyihiin maya ee ha la xidho waxa kaloo la isku waafaqsanyahin dadka xoolahoodii in la dhowro haddaba marka tuuggii gacanta la jaro ee taa shareecada islaamka la dabaqo cid waxadda la heli maayo laakiin bal nidaamkoodii markii la dabaqay tuugadii way kusii badatay innagaba imika inta la hayo hayoo jeerasha lagu hayoo lagu soo naaxiyo iyumaa marooda laynagaga soo qaadaa dabeedna markaasay dhowr biloodina waalaan marka haddana dib baa loo qabta haddana saasumaa laynoogu soo daayaa intay soo naaxaan oo ay soo nastaan ayuunbay dabeetanaan iyagoo dardar qaba la soo daynaya waxau sheeku uhi fain saraqa haaniyan mar labaad buu xaday bacda qadcihaa gacantii midigintii la jaray dee farijlulyusra lugta bidix ayaa la jaray adaytii hore bogsatay wa haalian wain saraqa haalian mar saddexaad hadduu xadana tuqdacu yadahu lyusra gacanta bidix baa la jaray wa raabican wain saraqa raabican hadduu mar afraad waxadana waxaa la jarayaa rijlulyumnaa lugtiisa midig ayaa la goyn oo xadiid imaamu shaafici uu warinayo abu horeyre laga warinaya ayaa rasuulka sala allahu alay slam wuxuu yidhi haddii uu waxado gacantiisa jara hadduu xadana lugtiisa jara hadduu mar labaad xada gacantiisa jara hadduu mar kale waxadana lugtiisa jara marka dee gacantani iyo lugtani waa tii ugu soconayay tuu ku qaadayey sidaa daraaddeed ayaa la yidhi ayaga ha loo jaro waxaana markaa dee sia isweydaarkaa loogu jarayaa dee si ay xarakadiisi ay u daciifto wa bacda daalika intaa dabadeed hadduu waxdo meeluu ku qaadaba marka labadii lugood iyo labadii gacmoodba laga jaray intaa kadib haddii uu wax sii wadwado yucazaru waa la ganaaxay waa la ganaaxaya maxaa yeelay goyntani dee kitaabka iyo sunnaha ayay ku sugnaatay afartaba marka laga jaro waxba kama sugnaaneen sariiqadii iyo tuugadiina waa macsiyo wax xad go-aanna mar haddaan loo haynin markii afartiiba la jaray tacsiirun bay noqonaysaa waa in la ganaaxaa marka culimada qaarkood baa xadiis lagu muransan yahay deliishaday oo in la dilayo ah marka alxaafid ibni badr xadiidkaa wuxuu ku tilmaamay munkar inuu yahay waxaa kaloo haddaba sheekhu uhi wayuqmasu maxallulqadci bizaytin aw duhnin muqla waxaa la gelin yuqmus waxaa la gelin oo saa loo dhumbin meeshii la jaray bizaytin ow duhnin saliid ama subay ama dufan kale muqlan oo la kariyey oo islaba rogayo oo la baydiyey ayaa la gelinayaa haddaba waxaa isweydiin leh maxaa loo gelinayaa saliidan ama subagan karaya maxaa loo gelinayaa iyo isweydiin leh markaasaa wuxuu leeyahy sheekhu qiila waxaa la dhihi huwa qamsigaas iyo gelintaas saliidda ama subaga karaya la gelinaya tatimatun lilxaddi xadkii bay sii dhammaystiraysaayo marka gacanta la jiro xadka waxaa kasii mid in halkaa la sii geliyo markaa imaamkii kama tegi karo oo waa sii xanuunjin bay cudaa qaar yidhahdeen halkaasi walasaxu annahu asaxna waxa weeye in gelintaasi xaqun lilmaqtuuc xaq uu kan la jaray leeyahay ay tahay oo ujeeddadu ay dawayn tahay iyo masalan in aanay xididadii dee la gooyey aanu dhiigu ka yaacin oonu dhimanine in marka sidaa loo geliyo ay xididadii afkoodii gubto oo uu isu taago dhiigi marka waa dawayn mar haddaynu waa xaqun lilmaqduuc famunatuu calayhi qarashkiina isagaa laga rabaa keen kiilo saliida oo gacanta lagu dara ha dhowto ayaa la odhan sidii dee haddii imikaba markaa dhiigjoojinaya wax loo isticmaalayo isaga looga qaadayo walilimaami ihmaaluhu imaamkiina wuxuu leeyahay inuu halleeyo inuu iska daayo ayaana leeyahay laakiin waa wanaagsan laakiin haddii ay masalan keenaysa dee dhiiggu si xun uga soconayo inay naftuga ka baxdo o dhigbaxaa ay keenayso waajib bay noqonaysaa markaa in lagu sameeya wtuqdacu waa la jari alyaddu alyaddu min alkuuci kuuca ayaa laga jari warijluna min mifsali اlqadam halkaa kala baxa kuranta ayaa laga jaraya waman saraqa qofka xadaa miraaran marar qofka xadaa bilaa qadcin ayadoon la jarin kafad yemiinuhu midigtiisa ayaa ku filan waina qasada arbaca asaabica haba dhinaatee qultu waxahi nawaawi haddaanay wakadaa low dahabat ilkhamsu shantuba hadday tagaanna waa lamid filasaxi wallahu aclam wuxuu sheekhu yidhi gacanta hala jara baynu nidhi gacanta halkee laga jarayaa waxau leeyahy gacanta waxaa laga jarayaa kuuca mifsal kuuc yacni halkaa kala baxa ee kuuca la ydhaahdo kuucu waa lafdaa yaree suulka la xidhiidhsan ee dabadiisa ayaa la dhaha kuuc halkaa mifsalulkuuc intaa yaree hore gacanta dhaqdhaqaaqda halha kala baxaas ayaa laga jarayaa wrijlu watuqdacu min mifsali lqadam halkaa gomadda kala baxeedaas ayaa iyadana laga jarayaa halkaa gomaddaa hoose ay ka kala baxdo ayaa lugtana laga jaraya ee meel ka sarayse laga jari maayo waayo gacantu dee xaggii magtaba intaas ayay ahayd oo waxqabadka dee waxa intaa kafkii horaa lagu qabtaa waxaan kalena wa iska taabiciyo in ayada un sii raacsanoo sii taageeraysa un weeye waxaa kaloo sheekhu uhi waman saraqa miraaran qofka marar waxada laba iyo saddex iyabuu waxaday bilaa qadcin gacantiina lama jirin kafad yemiinuhu midigtiisa ayaa ku filan midigtiisa ayaa ku filan oo intaasoo dhan kaga filan maxaa ilahay sababtii ayaa midoobay markay xad keliya ayuunbaa ku wada filan wa ina qasad arbaca asaabica walow haba dhinaato gacantiisu afar faroodba hala aatee lugta loo weecan maayo taa afarta faroodla ayaa laga jari maxaa dee xanuunjintii meesha waa ku jirtaa nawowi ayaa wuxuu leey waxaan wakadaa low dahabat ilkhamsu alasacu lkhamsu hadday shanta faroodba wiilaaday gacantu xataa waa la jari intaa hore ka fufila sax haddaan aban maxaa yeelay isma lyad gacan dee waa la odhanayaa iyadoo farahala qowlkan wuxuu ley mee lugtaa loo weecanno meesha gacani kuma jirta mar haddaan badsi jirin meesha waxbaba laguma qaadi karaynin xaa kalaa loo wacda buu leeyay watuqdacu yadun zaa'idatu waa la jiro usbuucan far dheeraada fil asaxi ee walow saraqa hadduu xadoo fasaqadad yemiinuhu biaafatin balaayo kale ay ku dhacdo saqada alqadcu goyntii waa dhacday aw yasaaruhu waa dhacday falaa may cala madhabi haddaan qabano waxuu sheekhu leeyahay haddii ninkan tuuge waxaday gacantiisu ay far dheeraada leedahayoo dee ama lix farood ama toddoba farood buu leeyahy marka wa tuqdacu yadun zaa'idatun usbucan waxaa la jarayaa gacan far dheeraada leh hadday far dheeraada leh waa la jaraya ama wax kasii badan fila saxadaan qabo maxaa ilaha aayaddii ayaa laaqdoo gacanta un tidhi dee gacantana waxaa la odhan karaa iyadoo shan farood iyo iyadoo ka badanba taanigu wuxuu leeyay magaa ninkan wax dheeraad u wataaye gacan iyo maaha intiisue lugtaa loo wacda buu leeyahy waxaa kaloo sheekhu uhi walow saraqa haddii uu shaksi ayaa waxaday intii aan gacantii la jarin baa fasaqadad yemiinu gacantiisu waxay ku dhacday ku goday biafati balaayin baa baraarisiyo wuxuun baa kaga dhacayo intiiba waa godayba saqadal qadcu dee goyntii waa dhacaysa markaa meel la gooyaa ma jirto maxaa yeelay meeshii cayn ahaanteeda ay goyntani ugu xidhantay ayaa meesha ka baxay mar haddii meesha ay ka baxday tii cayn ahaanteeda xadkani ugu tacalluqay dee xadkina meesha waa ka baxaya aw yasaaruhu ninkii oo waxaday oo la damacsayay midigta in laga gooyo ayaa gacantii bidix beelay tii midigna in laga jaraa la doonay falaa ma dhacayo midigta goynteeda calamadhab haddaan qabano maxaa yeelay mar haddii meeshii la goyn lahaa iyadoo ay joogto waa la jarayaa qiil baa wuxuu le mee wuu dhacayaa waa ninkii imika dee tan kale u hadhaysay mar haddii tii kaleba ilaahay kasii taaqasaba lagu ciqaabe tanaan iska dayna bisugla baabu qaadici ariiqi kii wadagoyska ahaa ayuu halkana kaga hadlayaa sheekhu marka qaadicu ariiq waa kii wadada jaray waxaa loogu magacaabay qaadicu ariiq dee baqaha ay dadku ka qabaan baanay waddadii u maraynin ka waddadii isaga ayaa gooyey marka qaadicu ariiq ama qutaacu uruq waxa weeye waa dadka waddada u soo baxaya ee ama xoola ku qaadanaya ama dada ku laynaya ama ku cabsinaya iyuu awoodna weliba istaawinaya awasala ilaahay aayadda qur-aanku ugu yihi innamaa jazaa-u ladiina yuxaaribuuna allah warasuula wayascauna fi lardi fasaada ilaahay wuxuu ihi abaalka waxa weeye kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamaya ee dhulkana fasaad iyo xumaanta ka wada in la laayo oo la salbiyo oo lugaha iyo gacmaha si isweydaarah loo gooyo oo la masaafuriyo markaa culimmada mufasiriinta badadood waxay leedeen waxay ku soo degtay culamada badadood waxay waxay ku soo degtay kuwa dhujiifka ee gaalo kumay soo degin la akhirka ilahay wuxuu ka sina ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim kuwa toobad keenay inta aydan qabanin ka hor mooyaane marka waxaa loo jeedaa ka toobad keenin wadagoyntii iyo dhuljiifnimadii haddii ay dee gaalo ahaan lahaayeen toobadoodu islaam bay ahaan laydoo dee cuquubada qabasho iyo kadib labadaba qabasho ka hor iyo kadibba waa ku dhici lahay markaa nimankii curaniyiinta la odhan jiray madiine rasuulka ugu yimi ee intii caloosha xanuuntay dabeetana kaadida geela iyo caniisa la ysugu daray ee dabeedna ninkii u raacayena intay dileen markay bogsadeen geel inaad qaadee lasoo qabqabtay kuwaas ayay kusoo degtay bay idhahen huwa haddaba qaadicu ariiq muslimun waa muslim mukallafun oo baaliqoo caqli lahu shawkatun oo awood leh laa mukhtalisuuna kuwa dhufsadayaala maayo yatacaraduuna ayuu ugu bambaxayaa liaakhiri qaatilatin socoto aakhirkooda oo yactamiduuna alharaba dabeetana xaga wax ka dayaya waxau sheekhu yidhi qaadicu ariiqu waxa weeye qof muslima ama murtad ama dimi way noqon karaan iyaguna oo sheekh adraaci la yidhaahba wuxuu yidhi yacni qaadicu ariiqa islaamnimo in loo shardiyo hadalka raafici iyo cid ka qaadatay un baa lagu hayaa buu hi cid kaloo u shardiday lama hayo marka waa qof muslim ama multazim lilaxkaam qof axkaamta islaasimiyey oo mukallaf oo baaliq oo qaangaad ah walba markaa addoomada xor ha ahaa gabadh ha ahaa lahu shawka oo awood leh uu cid ku qabsanayo dee kaga xoog roonaanayo marka waxba tiro iyo lab iyo hub iyo inay haystaan waxba shardi umaaha ee waa inay uun walow qofku dha hate hadduu yahay dee awood ilaahay u siiyey inuu markaa ummadda dee kala didiyo oo wax ka dhaco dee wuu noqonayaa qaadicu ariiq laa mukhtalisuuna yatacaraduuna liaakhiri kaafila yactamiduuna alharab laakiin wuxuu leeyahay kuwa ayagu waxyar dhufsanaya lahu shawka wax awood la baynu nidhi markaa kuwa ayagu intay waxyar dhufsadaan oo masalan dadka socotadaa iyo safaradaah iyo koranyada intay eegtaan uun ka ugu dambeeyay intay soo dhex qaadaan